waxyaabaha laysla soo qaaday waxaa ka mid ahaa marka ugu horrayso dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka tacsiyeynaysaa dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada qaranka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom dagaal kula galeen nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed halkaasna saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwana qaranka soomaaliyeed ay halkaas ku dhinteen guud ahaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka tacsiyeynaysaa saraakiishii qaran ee halkaa ku dhimatay iyo shacabkii ku dhaawacmay intaba waxaynu leenahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantana allaha bogsiiyo dabcan waxay ku dhinteen sida aan ognahayba iyagoo difaacahaya dalkooda iyo dadkoodaba marka ilahay waxaan oga baryaynaa inuu jannatulfirdowsa geeyo sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo geeyo gobolka shabeellada hoose ciidamo ka socda koonfur galbeed soomaaliya meelaha ugu habboon ee la geyn doonana ay soo calaamadeeyaan wasaaradaha ku shuqulka leh ama howlahaas gacanta ku haya haddii alla idmo